أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد xawaadistii sanadkii toddobaad ee hijrada dhacday ayaynu ku soo guda jirnay waxaynu soo gaadhnay rasuulka sala allahu caleyh wasalam guurkii uu guursaday maymuuna binta alxaaris alhilaaliya assanatu athaamina min alhijra qasawaatuhaa duulaamadeedii wasaaya rasuul sala allahu caleyh wasalam dardaaranadii uu rasuulku la dardaarmay lijeyshi mu'ta iyo fatxu maka fi sanati athaamina sanadkii sideedaad xadasad waxaa dhacday ghaswatu mu'ta wa fatxu maka wa ghaswatu xunayn wa ghaswatu taa'if intaa ayaa wada dhacday jahasa rasuulu sala allahu calay wasalam wuxuu u diyaariyey ilaa mu'ta halaathata aalaafi rajul saddex kun oo nin liqitaali inay la dagaalamaan man cid ay la dagaalamaan ciddaasoo qataluu dishay rasuulahu ergeygiisi ergeygii wuu u diray ilaa amiiri busra amiirkii busro haystay ergeyguu u diray nimankii dilay si looga soo aargooyo waqad awsaahum arasuul sala allahu alay waslm rasuulku waa u dardaarmay biwasaaya dardaaranno dhaxalgalah oo minha ay ka mid tahay kelmadahan satajiduuna fiiha waxaa ku heli doontaan oo ka arki doontaan rijaalan rag fi sawaamici sawmacadaha ku jira guudhiye yaryar ay ku cibaadaysanayaan oo muctasiliina dadkii iskaga fogaaday baa ku arki doontaane falaa tatacaraduu lahum kuwa ha u banbixina oo ha raasanina walaa taqtuluu ha dilin imra'atan gabadh walaa sagiiran ilmo yar walaa basiiran qof weyn oo waayo araga oo faaniyan dhammaaday faaniyan marka waa shaykhan faaniyan baa riwaayadka kale qorayaan qof duqa oo gaboobay walaa taqdacuu ha goynina shajaran geed walaa tahdimuu ha duminina binaa'an dhismana ha duminina falamaa wasala markuu gaadhay aljeyshu ciidankii mu'ta wajaduu waxay heleen jeyshan ciidan bay ka war heleen cadiiman weyn oo min aruumi ruumaana fa qaataluuhum way la dagaalameen xataa qutila ilaa la dilay zayd bnu xaarisa ra'iisuljeyshi hogaankii ciidanka fa akhada raayata calanka waxaa qabtay jacfar ibnu abi aalib wa qaatala waa dagaalamay xataa qudicat ilaa la gooyey yamiinu miigta fa akhada raayata calankii wuxuu ku qaaday biyasaarihi bidixda fa qudicat aydan iyana waa la jaray faxtadanahaa wuxuu ku dhajiyey labadii gumud labadii gacmood ee go'naa ayuu ku dhajiyey xataa qutila oo ixtidaamka waxaa la yidhaahdaa labada gacmood iyo laabta iyo intaasoo laysku daro ayuu ku qabtay xataa qutila ilaa la dilay fa akhadahaa waxaa qaaday cabdullaahi bnu rawaaxa fa qutila aydan isna waa shahiide fa akhadahaa waxaa qaatay ashahmu ninkii xilqaadka ahaa albaasul ee geesiga ahaa khaalid ibn lwaliid fa qaatala waa dagaalamay alacdaa ciidankiibuu kula dagaalamay bimahaaratihi mahaaradii iyo xariifnimadii alxarbiyati dagaal xarfadii dagaal ee uu yaqaanay ayuu kula dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan daran wa qatala minhu waxa uu ka laayay cadadan cadiima cadad aada u fara badan xataa khallasa ilaa uu ka soo badbaadiyey almuslimiina muslimiinta minhum iyaga ka soo badbaadiyey warajaca ila almadiina fa asnaa wuu ammaanay calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu ammaanay calaa khaalidin khaalid buu ammaanay sanadka sideedaad dhacdada ugu horeysaa waa ghaswatu mu'ta fatxu maka iyo xunayn iyo daa'ifna waa saddex dagaalo isxigxigay bay ahaayeen wakhti badan uma dhexeeyo laakiin ghaswadani way ka duwanayd waxay kaga duwanayd dhanka loo baxay oo ah waqooyiga madiina ilaa shaam adraafta laga gaadho mu'tana imika waxay ku taallaa waa gobol ka mid ah gobollada urdun ilaa urdun baa la gaadhaya marka ayaamna waa lasii soconayaa halka lagu socdaana waa ama cidda lagu wajahayna way ka duwantahay ciddanoo waa ruumaanka iyo waxay caga ku qaataanee caraba marka dagaalku hadafkiisaa ka duwan oo cidda ku wajahayaa ka duwan oo meeshau ka dhacayaa ka duwan maxaa dagaalkan mu'ta kalifay iyo rasuulkiiyo quwadaha waaweyn inay isku dhacaan oo quwadaha waaweyn la higsado oo layska hor yimaadaa arrin madlab sharciya weeyaan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xigmaddiisu waxay bartay in haddii ciidan weynaha lays haleelo kuwa hoose oo dhani ay quus qaadanayaan waana ta ku dhacday carab marka muslimiinta iyo ruumaanku soo daystareen ee dhib badani kala gaadhay ay muslimiinta baabiin kari waayeen ay jabin kari waayeen waa ta keentay in qabaa'il badani soo dhiibaan dhan wallaahi nimankii xoogayste ta ka sii muhiimsanna waxay ahayd qadiyad aan dhici jirin oo caadada ummadaha aan ku jirin ayaa uu sameeyey ninka la yidhaahdo sharaxbiil ibnu cumar alkhasaaniy waa ka hoosta ku qoraya qodobka afraad wadaalika sababku waxa weeye ana rasuul sala allahu caley wasalam kaana wuxuu ahaa qad arsala mid diray ilaa amiiri busra basra iyo busra baa kala jira busra waa adraafi shaam urdun bay ku taallaa waana magaalo aad u camirnayd oo carabi la xidhiiri jireen basrina waa magaalada caanka ah ee ciraaq maanta ku taalla markaa labadu way kala duwan yihin waxay ku kala yaalaan bari toosa iyo waqooyi ay madiina ka kala xigaan kitaaban waraaq buu maca alxaaris bni cumayr alasdi ayuu u dhiibay saxaabiga la yidhaahdo falamaa balaqa rasuulu mu'ta markuu gaadhay tacarada lahu waxaa ka hor yimi shuraxbiil ibnu cumar alkhasaani ayaa ka hor yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ayna turiidu xaggaa u socotaa qaala ashaam qaale wuxuu yidhi lacallaka ma laga yaabaa min rusuli muxamedin sal ll ly slam qaala nacam fa amara bihi wuxuu faray oo fa duribad waxaa lagu dhuftay cunuqu luqunta qoortaa laga jaray walam yuqtal lagama dilin lirasuli lah sal ly slam hayru markaa ninkani sida ka muuqataa markuu ninkan qabtay saxaabiga ah su-aashan u weydiiyey su-aashan waxaa la ydhaahdaa taqriir baa la ydhahdaa taqriir baa la ydhahdaa mooyaane isticlaam may ahayn inuu ogaan rabay uu leeyahay yaad ka socotaa macid kalaad ka socotaa mise maxamed oo saxaabigu yihi may maxamed baan ka socdaa qadiyaddu saamay ahayn ninkuu warka uu hayey wuxuu meesha u galayna isagunbuu ahaa warkiisoo dhan wuu sugan yahay wax uu ka qarsoomi karaa haba yaraatee ma jirto saa ogeed taqriir buu samaynaya taqriir haddii lagu og yahayna beenta aad sheegaysa waxay soo kordhinaysaa haba yaraatee ma jirto haddii laakiin ninku aanu warka hayn lahayn waxaa saxaabiga u bannaanaan lahayd inuu tawriye sameeyo tawriya oo hadal sarbeeba kaga baxo waxaa kaloo u bannaan culimmadu si ay u fadwoodeen haddii naftiisa uu ku badbaadinayo been qayaxana uu samayn karaa marka uu ogaado in la dilaayo labaduba waa u bannaan yihin mararka ay culimmadu ka dhigaan runtu inay xaaraan noqonayso ay ku jirtaa markan oo kale haddaan lagu aqoon oo lowdhaa yaa tahay ood iska qirato oo dhimashadaasi ay dhacdana waxaa laga yaabaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala wax kuu raaco waa laga yaabaa sidaa awgeed qadiyaddu may ahayn isticlaam iyo iminku inuu ogaanayey laakiin waa taqriiri yaad ka socotaa bal marka wuxuu doonaya inu sii ogaado deeta wuu isu sheegay taasaa keentay in la dilo in rususha iyo ergada la dilaana qadiyad khataray ahayd waxaanay la nooc ahayduun dagaal ogow nin dagaal kugu soo qaaday iyo nin ergeygaagii dilay waa isku midun ilaa alaankana dee waa caanno waa la yaqaanaa qawaaniintan ay dhigteen gaaladu ay u bixiyeen qawaaniina dawliya waa qadiyad musallama safiirka iyo dadka qunsuleedda jooga wax kasta hadday geystaan aqsaa cuquuba ciqaabta ugu badan la samayn karaa waa in darka laga eriyow marka waxaad moodaa inay dariiqii hayaan ninkani laakiin wuxuu khilaafay dhammaan acraaftii iyo dhaqamadii iyo waxayla dadku xerinayeen oo dhan ayuu khilaafay saxaabigaas u dilay ciidan baa la diyaariyey muslimiintu markaan bay badnayn ciidanka ugu badanay heli kareen saddex kun buu ahaa saddexaa kun baa la diyaariyey meesha ma aha cadad lama rabo waxaa la rabaa diyaargarow dagaal iyo ilaahay la isku xidho iyo in cadaawaha laga soo aargooyo oo ninka saxaabiga ah radia allahu tacaala canhu dhiiggiisu aanu hadur noqonin rasuulku sala allahu aleyh wasalam dagaalku ayuu tilmaamaya dagaalka ayuu hagaya wuxuu ka ilaalinayaa inxiraafka waayo jihaadku hadduu dhinac u leexdo waa waxyaalaha ugu daran waayo wuu hubaysan yahay dhiig baa ku daadanaya wuxuu kharibi karaa iska badan wuxuu wanaajin karaa badan waa in aada loo ilaaliya waa in aada loo ilaaliya maanta qofka salaada ku qaldama salaada qofka ku qaldamaa wax badanoo isaga ka baxsanoo dhiba muu geysanin dhibku isaguu ku gaaban yahy laakiin qofka jihaadka ku qaldamaa dhibkiisu meelo badan buu gaarhaya saa awgeed ba waa la tilmam waxaa laleeyahay dagaalkiinu cid buu ku socda waa ciddii dhibka geysatay cidaasuun ku koobnaada waxaa heli doontaa satajiduuna fiiha rijaalan shaam markaad tagtaan dhul nasaara iyo kristaan baad tegaysaan waxaa heli doontaan rijaalan fi sawaamic qaar goodhiyeer ku jiro oo muctasiliina dadkii ka fogaaday oo lix cibaadaan u go'nay falaa tatacaradu lahu iska daaya waa halka abubakar ciidanka kale ku lahaa fadacuuhum wamaa faraquu anfusahum lahu iska daaya iyagii waxay naftooda u faaruqiyeen u daaya walaa taqtulu imra'atan gabadhiha ayaa la dilin dumarka lama laayo dumarka lama laayo waayo waxa weeyaan waa maxas cidna maaha waxa weeyaan waa in faraa laga qaadaa allahuma ilaa hal mar hadday dagaalka gasho waa la dilaya laakiin haddaanay dagaalka gelayn lama dilayo wala saqiran iyo ilmo yar walaa basiiran faaniyan oday gaboobay oo da-diisu weynaatay isna yaan la dilin walaa taqdacu shajaran geedna yaan la goynin geed geed musmira welibana say riwaayad kale ku qadarayaan geed midho leh oo ummadda ku intifaacda yaan la jarin waayo ifsaadun bay noqonaysaa macno kale oo markaa ka soo baxaya haba yaraatee ma jirto markaa dhirtana yaan la taabanin cid aayba allaa og adigaaba qabsan doona markaas aduu aayaye yaan la kharibin mar keliyaa la ogol yahay waa hadday ku dhufays qaataan oo laga saari kari waayo maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaah walaa tahdimuu binaan walaa tahdimuu binaa'an dhisme yaan la burburini cidu dambayn ba allaa og guryaha meelaha maaratay suduudda meelaha la yidhahdo biriishada waxyaalayaan la duminin allahuma ilaa haddii hadaf caskariya uu noqdo waa la burburinaya laakiin intaan u noqonin waa la daynaya marka halkaa waxaad ka dareemaysaa jihaadka iyo dagaalka islaamku inuu yahay dagaal habaysan oo nidaamsan oo qaab leh oo waxayna ka caagan yihiin oo birmageydo leh oo aan fawdo ahayn inuu yahy markuu saa rasuulku u dardaaray sala allahu caley wasalam ciidankana wuxuu u sameeyey liawali mara waa markii koobaad umaro kala dandambaysa sayd buu ka dhigay markaasuu yihi in usiiba fa jacfar fa in usiiba fa cabdillahi bnu rawaxa ciidankii way soo baxeen rasuulku wuu soo gelbiyey wuu soo dhoweeyey markaasaa markay madiine kasii baxayeen waxaa ilmeeyey cabdillaahi bnu rawaxa markaasaa waxa lihi maxaa dhacay wuxuuhi wallaahi inaanan jeclayn ama inaanan lexa jecla iga haynin lasii jooggiina idinkaydan la joogo iyona adduunku sii baaqi noqdana u ooyi maayo laakiin waxaan xasuusta aayadda ilaahay leeyahay wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya waxaan xasuustay mid kasta inuu ku aroorayo jahannama marka waxaan isweydiiyey kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud kor haddaan ku arooray oo hubaala in lagu aroorayo yaa ii damaano qaaday inaan ka fulayo oon ka baxayo ciidankii wuu socday wuu socday muctamarkuu ku dhow yahay ayaa waxaa la kulmay war aanu uba fadhiyin war aanu marnaba ku talagelin maradana u golayn warkaas waa maxay nimankii ruumka ahaa way soo diyaar garoobeen waxay soo ururiyeen boqol kun oo askari oo ruumaan ah yaa meesha maraya saddex kun oo saxaabi saddex kun toban kun maaha xataa hadday toban kun ahaan laayeen ninkiiba toban nin baa ku beegmi laha iminka way kasii badan tahay saddex kun boqol kun markaasaa fulinimada haysa ruumaanka iyo kalsooni darrada boqolkooda kun kuma kalsoonaa boqol kun oo kale ka uriyeen carabtiina laba boqol oo kun oo ciidana ayaa diyaara waa nuqda fii baxar waa badweyn iyo dhibic yaro biyo ah markaasaa ciidankii fadhiisteen wuxuu uhi lamaa ra'aw hada aljeysha ciidankaa markay ka war heleen aragti layslama gaadhin oo laysma dhowee laakiin warkii bay ogaadeen tashaawaruu waxay ka tashadeen fii maa yafcaluuna waxay yeelayaan ayursuluuna lirasuuli illahi sala allahu alay wasalam ma rasuulkay u fariin dirtaan yadlubuuna madadan oo gurmud bay weydiistaan waxay ya rasuul allah wixii aanu ku talagallay iyo wax meesha yaallaa waa kaafiyo kala dheeri am yaqdumuuna cala alxarbi mise dagaalka way ku socdaanoo hore ilaahay bay tala saartaanoo hore ugu socdaan fa qaala lahum cabdullaahi bnu rawaxa ayaa ku uhi yaa qawmi iyadoo la isweydiinaya maxaanu yaallaa waana runtii qadiyad gara wixii lagu talagalay ciidan toban labaatan kun soddon kun ba allah ka yeelo laakiin boqol kun iyo boqol kun oo kale laba boqoloo kun oo ciidana iyo saddex kun qadiyad in laga fadhiisto laga shawro mudan weeye qodobka yaallana lamun buu ahaa ma bisinkeenu u qabanaa mise rasuulkii baynu la hadalnaa noqosha ma jirtee inaan ciidan nagu soo xooji ciidan naga daba keen cabdillahi mra waxaa raggii la hadlay si fiican qalbiga ugu dejiyey qalbigooda giijiyey hore ugu socday yidhi yaa qowmi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina aladii ina aladii takrahuuna ina aladii weeye nuunkaas waa ku dheeraad ina aladii shayga takrahuuna aa nacaysaani huwa isagu maa waa kii kharajtum lahu aa u soo baxdeen tadlubuuna idinkoo raadinaya ashahaadata weeye waa laga bedelaya waxaana ka karaahiyeysanaysaan ee ka keerkeeraysaan ee dib isu geejinaysaani waa kaa u socoteenoo waa maxay ashahaada fa naxnu inagu maa nuqaatilu kumaynaan dagaalami jirin biquwatin awood awood aynu leenahay oo fara ah oo tayo ah oo tiro ah may jirin walaa bikasra iyo faratoona maa nuqaatilu ilaa bi hada diin diintanu maynu ku dagaalamayno maalinaynu cadad badnayn may jirin mar walba inagaa yarayn maa nuqaatilu ilaa bi hada diin alladii akramana allahu bihi diintan ilaahay nagu karaameeyo maynu ku dagaalamaynaye fa ima nasr inaynu guulaysannaa waa suure ilah bayna inoo guulayn wa imaa haddii kala miyaa aynu guulaysan weynana ashahaada waynu shahiidi fa qaalu waxay idhahdeen sadaqa wallahi ibnu rawaxa go-aankaasa la qaatay waxaa idhi horaha loogu socdo isinkana ha loo qabto yaan arrinkaa marna la labaynin waa in hore loo socdaa dagaalkii baa bilowday waxa weeyaan ciidan allahun allihii yahay farabadnaan awgeed iyo ciidan yaroo kooban oo ilaahay ku xidhan oo madad samada ka haysta weeye dagaalkii baa socday si aad iyo aada ayuu dagaalku u socdaa raggu waxay la kulmayaan mawjado ciidana dabeetana waxaa shahiiday zay ibnu xaarisa calankiina waxaa qaaday jacfar ibnu abi aalib si qeyre caadi ayuu u dagaalamay xataa qudicad yemiinu ilaa midigta la jaray midigtii ayaa la gooyey darbad baa ku dhacday dabeetana kii kale ku qabsaday calankii bidixdiina waa la jaray labadii gacmood iyo gumudkii intii go'nayd iyo laabtiibuu ku qabtay faxtadanaha sidaasuu isugu dhajiyey xataa qutila ilaa dilay fa akhadaha cabdullahi ibn rawaxa waxay leeyihin saxaabadii meesha joogtay waanu baadhnayo konton dhaawac baanu ka helnay oo intuba kaga yaala intaa muqtabalka ah intaa qubulka ee hore wajahadaa hore ibni aadamka ayay kaga wada yaaleen xagga dambeyay sii jeed waxba ugumay dhicin cabdullahi ibn rawaxa qaatay isna waa dagaalamay aqsamtu yaa nafsi latanzilanna kaarihatan aw latutaawicanna nin gabayaayu ahaa gabay buu ku dhiiri gelinaya isna waa dagaalamo u geeriyooday saddexdiina rasuulku magacaabay sala allahu caleyh wasalam dhammaantood way shahiideen calankii baa dhacsanaa nin saxaabiya qaaday markaasuu wuxu uhi yaa qawmi istalixuu calaa waaxid war ragow ila waa loo baahan yahay qiyaado hoggaan baa loo baahan yahay rasuulku wuxu uhi sala allahu caleyh wasalam saddexda meel u safraya amiir ha samaystaan ciidan intaa leego dagaal ku jiraana ma amiir la-aan karaan war cid ku heshiiya deeta waxa la yidhi adigu hay iyo ma haynaya buu yihi dabeetana waxaa lagu wareejiyey khaalid ibn alwaliid ashahm albasil shahmiga waxaa la yidhahdaa ninka go-aanka leh ee dad maamulka yaqaane ee qiimaha leh ayaa la yidhahdaa shahaama waa shucuur ilaahay ku abuuro qofka oo ku khasbaya in waxyaala waaweyn raadsado dadka uu maamulo wax kala hagaajiyo ashahm albasilna waa geesinimadii waa butuuladii khaalid ibn waliid waana markii koowaad ee rasuulku sala allahu caleyh wasalam dagaal baxay iyo ciidan tegey uu uga waramo si layf ah ama se nimanka dhallinyartu yidhaahdaan si toosoo mubaashira wuxuu ihi saaba khabar saaba khabar saaba khabar mimbarka fuulay war baa yimi war baa yimi war baa yimi warka yaa keenay samadaa laga keenay malku jibriil baa soo gaarsiiyey wuxuu ihi alaa ukhbirukum jayshakum haada alghaasi war ciidankiinnii kan ahaa ee duulaanka ku maqnaa maydinka waramaa ciidankiinnii kan ahaa ee duulaanka ku maqnaa maydinka waramaa iyo haa wuxuu ihi akhada raayata zayd fa usiiba zayd baa calankii qaaday oo waa la asiibaye faistakfiruu lahu ilaahay khayru weydiiya waa loo weydiiyey uma akhada raayata jacfar fa usiiba jacfar baa qaaday isna waa la asiibaye ilahay isna khayru weydiiya waa loo weydiiyey uma akhada raayata cabdullahi bn rawaxa fa usiiba markuu rasuulku intaa sheegay buu ilmeeyey aad buu ilmeeyey uma akhada raayata sayfun min suyuufi illaahi fataxa allahu calayh oo maalinta magacaasi raacay khaalid ibn lwaliid calankii buu qaatay ciidankii buu dagaalgeliyey waxaanuu u dagaalamayey oo raggu u dagaalameen si aan la arag oon la maqal laba boqol oo kun oo ciidan ah ayaa saddex kun la dagaalamaya ninkiiba maxaa kusoo hagaagaya waxaan la takhayuli karayn oo marka la qaybiyo aad aad uga fajacayso waxa la garaawshiya leh hadalka uu yidhi khaalid waliid khaalid waxa uu yidhi laqad inqadaca fii yadii yowma mu'ta tiscatu asyaaf maalintii mu'ta sagaal seefood ayaa gacmahayga ku burburay siaan wuxuu la dhacayey gamuurmey wax la yaab leh qofku hadduu seefo gidaar la dhacayo ama dhagax la dhacayo ayay burburi lahaayeen dad buu la dhacayay dad haddana sagaal seefood baa gamuurmey famaa sabara fii yadii ilaa saxiifatu yamaniya seef yaroo yeman lagu sameeyey ayuunbaa adkaysatay laakiin wixii kale way adkaysa waayeen waxaa la tilmaamaa oo kutubta taarikhda qaarkood qorayaan in saxaabada qaarkood iyo gacantoodii ay isku dhegeen maalintaa mu'ta seeftii iyo dhiiggii iyo muddadii badneed uu gacanta ku hayay inay isku dhegeenoo dirqi lagu kala fujinayey maalintii dambe maalintaasoo dhan bay dagaalamayeen qadiyadda kale mucjisadii waxa weeyaan yoom kaamil dagaalama yoom kaamil baa la dagaalamaya waxaa lala dagaalamayaa ciidanka qadarkaa leh haddana waxaa muslimiinta ka shahiiday wax ilaahay subxaanah wa tacaala uun isagu uu fuliyey oo aan bini aadan kale fulin karayn waa maxay ciidanka dhan waxaa ka dhintay ka shahiiday laba iyo toban saxaabi laba iyo toban saxaabi ayaa ka shahiiday markaasaa gaaladana wax ilaahay un u tirsan oo aan cid kale garan karayn ayaa ka dhimatay maalintii markay saas ku dhammaatay ee khaalid bin waliid wuu qiyaasay wuxuu qiyaasay ciidanka meesha taagan ciidanka isagoo haysuu qiyaasay wuxuu ku eegay fikraddiisii iyo khibraddiisii military wuxuu arkay ciidankan waxaa guul u ah oo guuldhaaf u ah oo magac iyo maamuus u ah inay maalin dhan subax ilaa iyo gabaldhac ay ciidankaa u babac dhigaani waa guul aan weligeed la gaari karin ciidan saddex kuni sidaa awgeed inuu ciidanka dib u saaro oo aan saxaraha laga helin oo aan la midhmidhaysanin inay guul tahay sidaa awgeed wuu kala bedelay ciidankii midigta ka dagaalamayey shalayto saaka bidix buu wareejiyey bidixdiina wuxuu usoo wareejiyey midig kuwii xagga hore ka dagaalamayey shalayto xagga dambe u geeyey kuwii xagga dambe joogina xagga hore u keenay gaaladii way shakiyeen deetna waxay dhahaan wallaahi xalayto intii gabalku gabalku mugdiga ahaa ee gabalku ridnaa gurmed baa u yimi ciidankii gurmed baa u yimi arrintu sidii hore maaha iyagoo taa ka shakisan ayuu haddana dibugurasho bilaabay inuu dib u gurto marka waxay dhahaan gaaladii meel kaleu idinku wadaa saxaruu idin durkinaya saxaraa markuu idin durkiyana ciidan kale oo iyaga aan ahayn oo idin sugaya ayay afka uga gelaysaan way baqeen bartina kamay soo dhaqaaqin sidiibuu kusoo geliyey ciidankii oo badbaaday oo ka soo badbaaday ciidan weynihii faraha badnaa guushii la rabayna soo gaadhay faqaatala alcadaa cadowgu loo dagaalamay bimahaaratihi xarfadiisii alxarbiyati dagaal qitaalan shadiida wa qatala minhum waxa uu ka dilay isagii ciidankiisu cadadan cadiima cadad fara badan xataa khallasa almuslimiina minhum ilaa muslimiinta uu ka soo badbaadiyey warajaca ila almadiina madiinuu kusoo laabtay fa asnaa calayhi asalaatu wasalaam rasuulka ammaanay calaa khaalid qaswat lfatxi fii cishriina min ramadaan dagaalkii fatxi maka sababuhaa ana qurayshan quraysh baa naqadad jebisay shardan shardi bay jebiyeen min shuruudi sulx alxudaybiya wasaacaduu waxay caawiyeen man caahadahum ciddii ballanta la gashay bay ku caawiyeen calaa qitaali la dagaalanka man caahada rasul sal l slam ciddii rasuulka ologa la ahayd ee bahwadaagta la ahayd ayay ku caawiyeen fa saara ilayhim rasuul rasuulka ayaa ku dhaqaaqay bicasharati aalaafi rajul toban kun oo nin wa kaana saa'ima waa soomana fa aftara fi dariiqi dariiqa ayuu ku afuray walaqiya wuxuu la kulmeen xuraasu ljeishi ciidanka ilaaladiisay abaa sufyaana fi ariiq abaa sufyaan abu sufyaan ibni xarb waqad jaaa wuxuu u yimi yatajasasu isagoo war doonaya akhbaara almuslimiina muslimiinta warkooda ayuu raaraadinayay fa asaruuhu way soo qabteen wa aatow bihi ilaa rasuul sala allahu alay wasalam rasuulka ayay la yimaadeen fa aslama waa islaamay wa cafaa canhu rasuul sala allahu alay wasalam rasuulku waa cafiyey uma deetna arsala calayhi salaatu wasalaam khaalid ibn alwaliid liyadkhula makata maka inuu ka soo galo min asfaliha xagga hoose wa amara wuxuu amray allaa yuqaatila inaan la dagaalamin ilaa man qaatalahu ciddii la dagaalamta mooyaane famanacathu waxaa u diiday bacdu alqabaa'ili qabaa'ilka qaarkood min addukhuuli faqaatalahum wuu dagaalamay xataa hasamahum ilaa uu jabiyey wa dakhala makata maka ayuu saa ku galay ama rasuul lahi sal ly slam fa inahu dakhala wuxuu ka soo galay min aclaa makata maka dusheeda biduuni xarbin dagaal la'aan liannahu maxaa yeelay lam yamnachu muu hor istaagin axadun cidnaba may hor istaagin min dukhuulihaa soo gelitaanka lagama hor istaagin waxaynu soo marnay sulx alxudaybiya iyo qodobadii lagu heshiiyey qodobada sidaa wada garanaysaan waxaa ka mid ahayd qabaa'ilka maka iyo madiine u dhexeeya in loo daayo xorriyaddooda qabiilkii ku biiraya moxamed iyo cahdigiisa iyo ballantiisa gelaya ha gale qabiilka quraysh ku biiraya ballantooda gelayana ha gale bani bakar iyo bani khusaaca ayaa ku kala biiray labadaa weeye halka dagaalku ka bilaabmaya sababtii waa tan hoostuu ku qoray wadalika ana rajula min qabiilati bakrin bakar ayaa bakar ibnu rabiica allatii dakhalat fii cahdihim ee ballankooda gashay waqafa wuu istaagay yatahanaa wuxuu ku luuqaynayey bihijaa'i rasuul sala allahu alay wasalam rasuulka caydiisa ayuu ku luuqaynayay intuu istaagay macshar dad joogaan ayuu ka dhex kacay fa samicahu waxaa maqlay rajulu min qabiilati khusaaca allatii khusaacadii dakhalad gashay fii cahdi rasul sal ly slam fa qaama haada kanaa kacay markaa khusaaciga ahoo wa darabahu ninkii ayuu garaacay fataxaraka waxaa dhaqaaqay banuu bakrin wa dalabuu waxay raadsadeen almusaacadata caawimo min qurayshin quraysh fa acaanuuhum way caawiyeen siran hoos ahaan bay u caawiyeen wa tawajahuu ilaa khusaaca xagga iyo khusaaca ayay u dhaqaaqeen faqataluu minhum waxay ka dileen maa yasiidu wax ka badan cala alcishriin fa arsalat khusaacatu rasuulahaa ergeyba usoo dirtay ila nebi sal l slam falama ahbarahu qaala wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallaahi ilaahay baa ku dhaartee laamnacannakum idinka difaacee mimaa amnacu nafsii minhu waxaan naftayda ka difaacaya idinka difaacaya waxaana naftayda u ogolayna idin ogolaan maayo ama quraysh fa inaha iyadu nadimat way qoomamaysay calaa ficlatihaa ficladii ay samaysay wa arsalad waxay soo dirtay abaa sufyaan ibna xarbin ila nabiy sal l slam falamaa wasala almadiina jaahila rasuul sal l slam wa dalaba minhu wuxuu ka dalbaday tajdiida almucaahada ballantii in la cusboonaysiiyo fa qaala calayhi salaatu wasalaam hal min xadasin wax mayna dhicin qaala laa maya faqaala calayhi salaatu wasalaam naxnu calaa muddatina wa sulxina anagu muddadayadii iyo sulxigii baanu ku jirnaa farajaca abuu sufyaan ilaa makata khaa'iban fa abuu sufyaan wuxuu ku laabtay maka isagoo khaa'ibo guultaraystay amar rasuul fa innahu amara wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa bisafar inay safraanoo maka loo safro qaala lahu abubakar wuxuu yidhi awalaysa baynaka wa bayna qurayshin cahdu oo adiga quraysh min cahdi idinka dhexaynaya ballan qaala nacam walaakin hadaruu way jabiyeen wanaqaduu way burburiyeen وأرسل بعض المنافقين منافقين تقار كتبة وحاودرين كتابا لقريش يخبرهم وحوغا ورمية بعزم الرسول رسولكم منه قوان صلى الله عليه وسلم قوانكم قوان صدي وارك فعلم الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم وحوغا دي بذلك ورك الله الدلي ولام الرجل ننكب عنانته وعاتبه أدبو عنانته فأنزل الله في, في ذلك إلهي حسودتي يا أيها الذين آمنوا تذكر مؤمنين تاهو لا تتخذوا هايكي لننا عدوي عدوغيga iyo cadowgakum cadowgiina ha ka yeelanina awliyaa dad awliye ah oo idinka xigaal idin ah ha ka samaysanina awliyadaasoo tulquuna ilayhim aad u tuurtaan bilmawadati kalgacalka kalgacalka aad ku xidhiidhisaan walxaal qad kafaruu ay ka gaaloobeen bimaa jaa'akum wuxuu idin yimi min alxaqi xaq ah yukhrijuuna waxay saarayaan alrasuula rasuulka ayay ka soo saarayaan magaaladu ku dhashay iyo wa iyaakum idinkaba an tuuminuu ay bisababi an tu'minuu rumayn aad rumayseen billaahi ilaahay rabbikum rabbi ahaana u rumayseen iyo keli ahaan ayay idinku soo saarayaan in kuntum waa haddaad ay laa tulquu ilayhim bilmawadda in kuntum kharajtum haddaad usoo baxdeen jihaada saas isugu xidhmaysa haddaad jihaad usoo baxdeen fii sabiili jidkaya oo ibtiqaa'a mardaati raallihashaygaa rabtaan ha u dhiibina ha u tuurina kalgacal kalgacala siinina tusiruuna ilayhim waxaa u qarsanaysaan bilmawadati kalgacal iyo jeclaan jacayl baa u qarsanaysaan walxal ana aniguna buu ilaahay leeyahy aclam aan u cilmi badanahay bimaa akhfaytum waxaa qarsataan iyo wamaa callantum waxaa muujisataanba waman yafcal qofka sameeya hu shaygaa sameeya ee kalgacal u qarsadaa ee minkum idinkeedii ka midii faqad dalla waa lumay sawaa'a sabiili dariiqa barhtankiisii iyo jidkii wanaagsanaa barhtamihiisii waa uu ka lumay waanu garab maray sababta qaswatu fadxi maka dhalisay ayuu halkan ku sheegaya sababta dhalisay dhowr arrimood ayuu ku sheegay qadeed waa saxiyadu waxa weeyaan reer bani bakar oo quraysh taabiciin u ahaa taabiciin u ahaa oo raacsanaa waxay damceen inay ku xumeeyaan qolooyinka khusaaca markaasay rasuulka aflagaadeeyeen khusaacana waxay samaysay waajibkii sharciga ahaa inay rasuulka difaacaan oo nin iyaga ka mid ah ayaa gacanta qaaday oo ninkii reer bani bakar ayuu waxyeeleeyey markaasay kuwana ka dalbadeen mucaawanay ka dalbadeen quraysh oo yidhaha hub nagu caawiya hub iyo ragba waa lagu caawiyey hubna waa lagu caawiyey ragna waa lagu caawiyey nin la yidhaahdo nowfal ibni mucaawiya ayaa hogaaminayay bani bakar ceel bay ku galeen meel la yidhaahdo watiir khusaacana kooda gaalka ah iyo kooda muslimkiiba rasuulkay taabacsaneen sala allahu caleyh wasalam waanay u hiilin jireen islaamkuna uu ku faafay intaa heshiiska la ahaa ayay qaar badan islaameen ceelkaasaa lagu galay dad badan baa laga laayo ilaa labaatana firxadkii bay ku galeen xaramka xaramka markay galeen ayay reer bani bakar ku leeyihiin nawfal ibnu mucaawiya nawfalow xaramkii baynu galnay ilaahaka ilaahag war ilaahay ka baqo walaah ka baqo waa xaramkii markaasuu yihi laa ilaaha alyawma yaa bani bakar qadeed weyn buu yidhi ilaah maanta ma jiro reer bani bakarow xaramka waa ku xadaane war dhiiggiina ku aarsada dhiiggiina ku aarsada oo wax ku laaya ilaa guriga amaka ku yaalla ay ku urureen lagama hadhin sidaas ayaa ayaa ka mid ahayd sababtii dagaalku uu ku bilowday qadiyadda labaad waxa weeyaan abi sufyaan markuu ogaaday wixii ay kharribeen iyo ballanka see uga baxeen ayuu soo dhaqaaqay ilaa madiina wuxuu u golleeyey u socdaana waa maxay heshiiskii inuu cusboonaysiiyo muddadana sii dheereeya laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u yimi rasuulku nuu uma odhan hadalba muu muuga jawaabin abubakar buu tegey abubakarna umuu jawaabin weliba ogow rasuulka xilligan sodog buu yahay rasuulku wuxuu qabaa ee hinda binti abi sufyaan ummi xabiiba iyada lafteedu walaagii saxda ahaa inay diinta u haysay tustay baraagii saxda ahaana gaalada ay ka beri noqotay markuu qolkeeda soo galay ayaa barkimadii rasuulku isri ku fadhiiso way ka jiida wuxuuhi yaa bunaya inantaydii ma barkimada yabnati ama yaa bunaya inantaydii ma waxaad saluugtay barkintan oo waxaad ila saluugtay isla aabbaha aabbaha barkintan ka fogee mise aniga ama ayaad maaragtay mise barkimada ayaad qiimaysayoo anigaad ila saluugtay deet waxaa tihi bal hiya makhidatu rasuuli lahi sala ly slam waa barkintii rasuulka rasuul qad asaabaka bacdi shar waxaa dhacday inuu cumar ibnu khadaab u tegey markaasuu leeyahy cumar ma anigaad nafi soo moodi wallaahi haddaan cid kale waayo quraanjada cascasna allaha ka yeele quraanjada cascas ee yaryar haddaan waayo xataa bini aadan aan la dagaal galo quraanjadaasan isku soo weerar lahaa buuri wuxuu u tegey cali bni abi taalib cali baa ugu dhadhowaa wuxuu ihi rasuulka ilaahay go'aan buu gaadhay go'aanka uu gaadhana cidi kama hor istaagi karto cali aduu dadka kale ammaan geli oo waxaa tira nabadgelye ku dhawaaq iyo yaa ku dhawaaqi kara rasuulka alayhi salaatu wasalaam go'aankuu gaadhay faadimuu la hadlay wuxuu ihi faadimoy bal adigu la hadal asay tiri rasuulka ilaahay cidi kama hor tagto hadalna cidi kama jeediso kol hadduu go'aan gaadho labadii yaryare xasan iyo xuseen halkan joogu yidhi waar kuwan yaryar talow sharaf may qaadano iyagu dadka may kala ammaan gelin maasuu cali ku yidhi oo miyagaa gaadhay xilli ay dad kala ammaan geliyaan oo ay heshiis ku dhawaaqaan may gaadhin deete wuxuu ihi cali ow rag adaa igu dhow adigaana igu dabacsan bal ila tali wuxuuhi talo kale kuma hayee dadku markay salaada duhur galaan dhawaaq wax tira dadow waxaa ogaataan inaan ummaddii kala ammaan geliyey sidiibu ku laabtay reer makaa waraystay hadday waraysteenna hadday waraysteenna wuxuu u sheegay wixii dhacay iyo kelmaddu ku dhawaaqay deete waxay dhahan ninkaa cali la ydhahdaa kumuu siyaadin inuu kugu ciyaaray mooyaane waxba kuma kordhin buuri waxba kuma kordhin ay yidhahdeen qadiyadda uu halkan ku sheegayo waa qadiyad aan sax ahayn qadiyaddani haddii seeda loo qaato waxay tilmaamaysaa arrin aad u khatara oo aan wanaagsanayn ee rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku leeyahay abi sufyaan annagu ballankii baanu weli ku jirnaa oo ballankii baanu ilaalinaynaa ciidanna uu diyaar yahay arrin rasuulka laga yaqaanay sala allahu alay wasalam lagu yaqaanay maaha arrin dhici karaysana maaha kutubta taariikhda mid tilmaamayaana habeeraate ma jirto laakiin muxuu sameeyey markuu abu sufyaan u yimi kelmad umu dallicin wuxuu sameeyeyna wuu ogaa abu sufyaanna kama qarsoona rasuulkana kama qarsoona sidaa awgeed markaa in been loo sheego ama la ydhahdo ballankii baanu ku jirna iyo muddadii baanu ilaalinaynaa arrin saxa maaha arrin rasuulka ka suurto gashana maaha laakiin abubakar oo kale wuu isweydiinaya caaisha u yimaadaa oo hubkii hagaajinaysa caaisha waa sidee xilligana xilligii la weerari jiray ruum maaha cid kaleoo ballan jebiisna ma jirtee waa intaan warku imanin dabeetna warkii baaba soo dhacay qadiyadda kale meesha ku jirta iyana aan saxda ahayn waxa weeye cidda waraaqda dirtay ee quraysh u dirtay waa xaatib ibnu abi baltaca xaatib ibnu abi baltaca waa saxaabi cadiima waa baderi waa saxaabadii kutaab ilwaxyi waxyiguu qori jiray waa ninkii loo diray soo marayna muqawqis ee lahaa anta xakiimun jiita min cindi xakiimin munaafiq ma ahayn laakiin waxaa ku kalifay qadiyad uu istusay xusni malaha arrintani ma aha dhiirigelin gaala la dhiirigelinaye magac yar waxoogay xoolahaaga iyo ehelkaagaa lagu ilaalin doonaa warqad buu qoray uu ku leeyahay wallaahi laqad jaa'akum moxamed bishayshin kaleyl ha wuxuu idinla yimi moxamed ciidan sida habeenkii oo dhan sida habeenkii oo kale ah haddii wallaahi keligii mooyana aanu hataa cid kale soo kaxaysanin ilaahay wuu u guuleynayaaye war bal go-aankiina gaadha warqadda islaam buu udhiibay islaamta waa lasoo qabtay waa la waraystay laakiin munaafiq ma ahayn marka inu yidhaha bacda almunaafiqiin arrin saxa maaha waxaana loogu cudur daaray inahu shahida badran cumar baa le yaa rasuul allah ninkan wuu munaafiq buu noqdaye aan luqunta jaro markaasuu leeyahay rasuulku sala allahu alay slam miyaanad ogeyn in ilaahay yidhi icmalu maa shi'tum faqad hafartu lakum raggii beder xaadiray waxaa doontaan sameeya waxaa doontaan sameeya ilaa waan idiin dembi dhaafay dembigiinana waan dhaafay waxaa kaluu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam inta aanu arrintani dhicin ee xaadib aanu warqadda dirin ayaa wuxuu leeyahy allaahuma acmil absaara can quraysh ilaahayow quraysh absaarta iyo indhaha ka qabo oo wax wari ilaahay yaanu gaadhin sidii baa dhacday qurayshi wax wara may helin ciidanka muslimiinta ee soo diyaar garoobay waxay ahaayeen toban kun oo ciidana ayay ahaayeen waxaa ku jirtay katiibo caana oo la yaqaano katiiba alkatiibata alkhadraa waa muhaajiriintii ansaartii waa raggii rasuulka la soo jihaaday sala allahu caleyh wasalam weeye inta kalena qabaa'il baa laga dhigay qabaa'il qabiil qabiil qabiil walbaaba inuu go-aanka yeesho hoggaankiisa inuu calankiisa wato si loo ogaado maxaan ku dhahdaa dagaalka iyo diinta ilaahay siday ugu hiilinayaan dariiqa markay sii marayaan waxaa rasuulka ka hor yimi sala allahu alay wasalam abu sufyaan ibn alxaaris waa abu sufyaan ibn alxaaris ibn cabdilmutalib waa in adeerkii ruma waa fayeenkii gaalada waa gabayaagoodii rasuulku uu ka jeestay sala allahu alay wasalam inankiisina uu wataa haddana uu ka hor yimaada uu ka jeestaa saddex maalmood wax ku dhow ayuu ka jeesanayey waayo good madow biyo ugu shubay uu dhibay gabayadu u tiriyey baan xad lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu uga warwareegay maalintii dambe isagoo niyad jabsan ayuu cali ku yidhi caliow wax alla waxaan yeela garan maayo waxaan ka baqanay intuu halkaa dhaqaaqoon muudo oon iska socdo inaan badda isku tuuro aniga wiilkayga wuxuu dhi ma doonaysaa in rasuulku raalli kaa noqdo haa intaad hor tagto waxaad ku tidhaahdaa laa tasriiba calaykum laqad aaharaka allahu calayna wain kunna la khaati'iin ilaahayna waa naga kaa xulay oo naga kaa dooray ilaahay wuu kuu dooray annaguna waan qaldanay rasuulku ma jecla sala allahu alay slm in laga hadal wanaagsanaado oo wuu ku cafiyi doonaaye bal intaa ku dheh deetan wuu ku yidhi intii intuu hortegey rasuulkuna wuu ugu jawaabay laa tasriiba calaykum alyowma yakfir allahu lakum wahuwa arxam araaximiin waa hadalkay geysteen hadalkay yidhaahdeen qolooyinkii yuusuf la dhashay ee dhibka u geystay iyo hadalkii yuusuf ugu jawaabay weeyaan nabiyullahi yuusuf calayhi salaam marka abisfaan alxaaris waa laga raalli noqday haddana waxaa dariiqa kaga hor yimi cabaas ibni cabdilmualib isagii reerkiisa isagu waa hijroonayey muslimna waa ahaa ciidankii buu soo raacay reerkiina wuxuu u diray xaggaa iyo madiina abu sufyaan markii maka lagu soo dhowaaday ayaa war ma hayo isagii rag kalaa soo baxay war bay raarraadinayaan rasuulkuna sala allahu caley wasalam wuxuu sameeyey ciidankii si aan dagaal u dhicin baa waxaa la samaynaya reer makaa la bajinaya la cabsi gelinaya deete wuxuu ku yidhi nin walowba oo ciidanka ka midow dab shid waa toban kun oo nin toban kun oo dab marka la shido ninkii dhowr qoriyo waxaabaa helaaba dab ha shido toban kun oo dab baa la shidayoo adduunkiiba waa iftiimay markaasay meelfa ka soo arkeen abu sufyaan iyo iyagoo dabkii le war waa maxay dabkaasi nin reer khusaacaa la socda budeyl ibna warqaal khusaaci warka wuu fahansan yahay laakiin wuu qarinaya budeyl ibna warqaal wuxuu yidhi waa khusaaca oo dabka waxaan u shidanaynaa dee dagaal baana waalayoo waa baqanaynaa suu yidhi abu sufyaan baa ku odhanaya khusaaca way ka yaryiin waanay ka liitaan inay dabkaasoo kala shidi karaan iyagoo hadalkii wada ayaa cabaas baa wuxuu soo kaxaystay baqashii rasuulka sala allahu alay wasalam wuu warwareegaya wuxuu isleeyahay dadka xaabada geeya maka ama caanaha geeya aad farriin u fartid oo aad tidhaahdeed waa laydinku soo maqan yahaye isa soo dhiiba hadalkoodiiba maqlay wuxuu idhi abaa sufyaan isna wuxuu idhi abaalfadl waa la ysgartay deete wuxuu ihi wallaahi waa kan rasuulkao idinla yimi waxaan maanta loo babacdhigi karin waar soo ful baqashan aan rasuulka ilahi ammaan kaaga qaade sidii baa la yeelay xakiim ibnu xisaan baa la socday iyo budeyl ibnu warqaayo way iska laabteen labadii nin abu sufyaan mar kastoo ciidanka dabka uu soo dul maro isagoo baqasha xagga dambe ka saaran waxay yidhaahdaanuun saxaabadu way feejignaayeen intay saa weegaan camu rasuulillaahi calaa baklati rasuulka adeerkii oo baqashii rasuulka saaran weeyaan isku aamusan laakiin sayidina cumar radia allahu tacaala canhu isagoo arrinta saa ku dhaafi maayo saasuu eegay markiiba wuxuu arkay inu abu sufyaan yi kaasuu yihi caduw wallaahi aba sufyaan cadowgii ilaahay aba sufyaan alxamdu lilahi aladii ja'a bika bikayri cahdin walaa caqd ilaahay baa mahadle ku keenay ballan la'aan iyo heshiis la'aan wuxuu u orday xaggii rasuulka sala allahu alay slam wuxuu leeyahy in laga aargooyo oo ninkan hogaamiye dagaal buu haya la dilaa inay sax tahay cabaasna magangeliyuu doonaya deetna wuxuu eriyey baqashii way soo tartameen baqashii waa soo dheeraysay cabaas intuu ka soo degey ama ka soo booday ayuu rasuulka madaxiisii la wareegay oo qabsaday wuxuu uhi maanta anun baa la faqaya cid kaleoo la faqaysa ma jirto yaa rasuulallah waa abu sufyaan ammaan baan u qaadaya ammaankii baa loo qaaday dabeetana abu sufyaan halkiibuu habeenkii u hoyday wuxuu rasuulku ku yidhi weyxaka ya aba sufyaan abu sufyaanow bi'i waaye miyaanad ogeyn inaan ilaahay mooyaane ilaah kala jirin su yidhi haa taa waan ogey haddii ilaah kala jiri lahaa walle waa noo hiilin la lakiin markuu noo hiilin waayey waan garowsaday miyaanad ogsoonayn inaan rasuulka ilaahay ahay waan la hayaa toban kun oo ciidan u dhex joogaa haddana nimankaa saraaxadooda iyo raganimadooda waxaanu qalbiga ku haynin odhan maayo wuxuu yidhi wallaahi amaa haadihi fa fi nafsi minha shay qadiyadan weli waxbay igaga sii jiraa qadiyaddaa rasuulnimada aad igumay dhaadhicin deetna cabaas baa ku yidhi wayxaka aslim wayxaka aslim qabla an tudrab cunuquk qabla an tudrab cunuqak war hooggaagee islaam intaan lagu dilin halkiiba ku islaamay subaxii horena rasuulku sala allahu alay wasalam si abuu sufyaan uu u qaato awoodda dhabta ee ciidanka ah oo u baqo hadduu baqana wuxuu bajinayaa reer maka hadday baqaanna dagaal inuu dhaco oo dhiig daato ayaa laga badbaadaya deeta wuxuu ihi waxaad joojisaa meel buuruhu iskaga yimaadaan oo madiiqa dariiqiro halkaa buuruhu karinta yaree buurta laga dhex dhaco halkaa jooji ciidankaa arkay kolba guuto calankoodii seeta oo hoggaankoodii leh oo habaysan ayaa soo marta cabaasoo kuwana waayo waa aslam qabiilka aslam maali wali bani aslam anigay reer aslam maxaana kala galay kuwani waayo qaar kalaa soo mara haadii musayna maali wali musayna kuwani waayo haadii hudayl maali wali bani hudayl qabiil kasta wuxuu dhahdaa oo annagiyo kuwanna weligeen maanaan weerarini godobta naga dhexaysa maxay tahy qadiyad wuxuu ku fikirayaa qadiyadii qabiilka wuxuu leeyahay kuwan maka ku duulaya godob hore iyo aan hore iyo tun hore wax hor nagama dhexayna waa sidee arrinta waxaa weli ka maqan inay diin tahay markii dambena waxaa soo maray katiibadii alkatiiba alkhadraa oo laa yuraa minhum ila alxadaq indhaha mooyaan wax kale lama arko koofiyad bireeda iyo qalabka iyo duruucda iyo wax la xidhan yahay deeta wuxuu ihi kuwana waa ayo su yihi haadaa rasuulu llaahi fi lmuhaajiriina walansaar markaasuu yihi wallaahi laqad amira amru ibna akhiika ya cabaas cabaasow mulkigii iyo boqortooyadii inankaad adeerka u tahay wuu weynaaday markaasuu yihi war boqortooye maahay inaha nubuwa waa nebinimo suu yihi fa nacam idan kol hadday haddaba saa tahay haa markaasuu dhaqaaqay wuxuu yidhi yaa rasuula allah ninkan waa nin magac jecel waxa loo yidhaahdo rasuulku wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam man dakhala almasjida fahuwa man dakhala albeyta fahuwa aamin waman dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin waman aglaqa calayhi baabahu fahuwa aamin abu sufyaan wuxuu ku dhex dhacay waa la sii daayey waxaa loo dirayaana maxay ahayd inuu reemaka la hadlo reemaka ayuu la hadlay iyagoo tuban oo shakisan oo baqanayo waxna gaadhan warkii xalay la siiyey ayuu abu sufyaan soo dhacay deete wuxu uhi ayuha annaas maxamed baa idii yimi waxaan loo babac dhihi karayn ayuu wataa ayuu wataa ee faman dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin sharaftaasuu doonaya guriga abi sufyaan ninkii galaa waa aamin markaa qorasho way yaabeen oo gurigaagu muxuu naga qaadaya ma guribaa dad qaadaya qabiilka intaa leeg magaalada intaa leeg gurigaagu ma qaadaya in yar baa geli kartaa wuxuu ugu xigsiiyey waman dakhala almasjid alxaraama fahuwa aamin qofka masaajidka xurmada la galaana waa aamin isagina dadkii wada qaadi maayo in badan baa iska buuxisay tii ugu ballaarhnaydna waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin qofka gurigiisa soo xidha ee aan dagaal gelin waa aamin sidii baa dhacday rasuulkuna sal alla alay slam khaalid ayaa wuxuu ku yidhi xagga waqooyi ka gal waa xaggii laga filayay ciidanka xaggana waxa isku urursaday ciidan yar oo hogaaminaya cikra bin abi jahl iyo safwan ibnu umaya oo aabayaashood lagu laayay beder markaasaa wuxuu yidhi ciddii kaa hor timaada faxsudhum xastan sida aalaha iyo balka u goobuuri sidibaa uu yeelay ciidankaa yaree kooban oo awbaasha ayaa ay iska hor yimaadeen cagtu mariyey wuu laayey sidaasuu markaa ku yimi rasuulkuna koonfurtu ka soo galay isagoo wax dhibaatii lama imanin saasuu dabeetana xajuun ayaa looga taagay meel xajuun la yidhaahdo ayaa looga taagay teendhadiisii alyawma yowmu almarxama maanta waa maalintii naxariista lamaa araada rasuulu rasuulku markuu damcay dukhuula makata maka inuu galo qaala licami alcabaas adeerkii cabaas wuxuu ku yidhi ixbis abaa sufyaan abaa sufyaan waxaad joojisaa cinda muruuri alkhayli halkay farduhu soo marayaan liyaraa siduu u arko jeysha almuslimiina ciidanka muslimiinta fa marat alqabaa'ilu qabaa'ilkii baa soo maray biraayaati iyagoo calaamadoodii wata wa abuu sufyaan oo abuu sufyaanna yaraaha wuu arkaa wayas'alu alcabaasa canha cabaasna wuu weydiinaya falamaa marad markay soo martay qabiilatu alansaar wa kaana xaamilu raayatiha wa kaana xaamila raayatiha calankeeda waxaa siday sacad bnu cubaada faltafata ilaa abi sufyaan abi sufyaan buu eegay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi alyawma yowmu lmalxama alyawma maanta waa maalintii almalxama layshilbaynayey maalintii layshilbaynayey ee se hilbaha laysu qalanayey weeyaan alyawma maanta ayaa tustaxallu la xalaashanaya alkacba waa maalintii kacbada la xalaashanayay fa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi xabadaa waxa wanaagsan lahayd yowmu dimaari maalintii dimaarta maalintii maganta adima dimaar maalintii maganta wanaagsanaan lahayd inaad tidhaahdo oo aad tidhaahdo waa maalintii maganta la fulinaayey falamaa mara rasuul sala allahu alay wasalam qaala lahu wuxuu ku yidhi abu sufyaan awa amarta miyaad amartay biqatli qowmika qoomkaaga in la laayo qaala laa fadakara lahu wuxuu u sheegay kalaama sacad faqaala calayhi salaatu wasalaam kadaba waa qaldamay sacadun sacad alyowma maanta yowmu lmarxama waa maalintii naxariista alyowma maanta ayaa tugsaa la huwinaya alkacbata kacbada hugii towxiidka iyo wanaagga maanta la huwinaya alyowma maanta yucizu allahu qurayshan maanta ilaahay quraysh maantuu ilaahay cisaynaya oo sharfaya uma deetana akhada raayata raayadii iyo calankiibuu ka qaaday min sacad wacdaha wuxuu siiyey ibnahu inankiisa bashiir ibni sacad wa amara wuxuu amray aljeysha ciidanka anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin ilaa man qaatalahu cidda la dagaalanta mooyaane cid kale inaanu la dagaalamin ayuu faray maalintan rasuulku sala allahu aley wasalam markuu damcay inuu galo maka waataynu tilmaannay in ciidanka halkay marayaan la joojiyey abu sufyaan abu sufyaan waxaa loo joojinaya waa maxay inuu qaato ra'yi iyo fikrad ciidanku intuu leegyahay inaan layska caabiyi karin cid uba waa dhici kartaana inaanay jirin dabeetana taasi maxay keenaysaa inuu ciidamo dadkiisii la hadlo oo dadka wax magaratada ah iyo makasta iyo dadka kale dabaajirta ah inuu la hadlo tii baa dhacday laakiin markuu soo maray sacab ibni cubaada oo ciidanka katiiba alkhadraa ee muhaajiriinta iyo ansaarta laba nin baa kala siday labada calan calanka ansaarta iyo calanka muhaajiriinta sacab ibni cubaada ayaa waday maalintaa wuxuu ku yidhi alyawma yowmu lmalxama maanta waa maalintii laishilbaynayey si hilibkaa laysu qalanaya alyowma tustaxallu lkacba alyowma adalla allahu qurayshan buu raaciyey ilaahay maanta quraysh maantuu dulleeyey hadalkaasi dhinac marka laga eego waa saxiix dhinac kale marka laga eegana waxaa ku jirta waxoogay ayaa ku jira waayo rasuulku sala allahu alay wasalam ma jeclaysanin markaasuu wuxuu ugu jawaabay kadaba sacad kelmaddaasina waa kelmad reer xijaas isticmaalaan oo qofku been buu sheegay ma aha wuu qaldanya marka la yidhaahdo ayaa waxay dhahdaan kadaba fulan waatay lahayd kadaba ibnu cumar caayishi waatay lahayd kadaba ibnu cumar macnaheedu waxa weeyaan ibnu cumar wuu qaldanyey markuu yidhi ibnu cumar qofka dumari hadday hormarto hadday hormarto salaada way jebisaa ayay tihi kadaba ibnu cumar ibnu cumar wuu qaldanyey waxaan ahaa mid rasuulka sala allahu aley wasalam hor jiifta qolkuna waa nagu yaraa markuu tukanayo wuu iqanjiidhiyaa marsena cagaha laaba markuu sujuudaayo markaasuu sujuudaa marka uu toosaya uu toosana cagahaygaan fidsadaa ayay ku jawaabaysay abu sufyaan wuxuu leeyahy xabadaa yowmu dimaar ma la yidhaahdo maalintii maganta oo isagoo magantii muu ilaaline oo isagoo ballantii muu ilaaline muxuu ku filayaa maanta hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan laakiin wuxuu og yahay in rasuulku sala allahu aley wasalam aanu jeclayn hadalka qallafsan jeclaynna xumaynta in cid la xumeeyo markaa rasuulku hadal wanaagsan buu ku yidhi alyawma yowma almarxama waa maalintii naxariista say naxariista u tahay dee shirkigii baa laga badbaadinaya quraysh waa maalintii tawxiidka loo saldhigayey taasina maxay keenaysaa inay naar kaga badbaadaan naxariis iyo jannana ay ku helaan alyawma tugsa alkacba kacbadu miyaanay hu lahayn maryo horya miyana lahayn way lahayd maryo hore oo muddo dheer ayaa huga ay lahayd laakiin huga rasmigii ma aha hugan la saarayo haddaad hugaa doonto saarto qurux badan shirki iyo xumaan iyo qurunna aad ku hoos wado hu noqon mayso maalinta tawxiidka iyo caqiidada saafiga ah lagu maamulo ee dadka joogaana ay ag talbiyaystaan talbiyadii saxda ahay oo talbiyada qaladkaa layska ilaaliyo maalintaasaa kiswada xaqiiqiga ah la kisweeyey qurayshina maanta ayaa ilaahay cizigi ugu badnaa siiyey waayo way guulaysteen magaaladoodiina magaalo tawxiid bay noqotay rasuulkiina waa ku soo laabtay aamin buu noqday diintii ilaahayna way ka hirgelaysaa dabeetana rasuulka sala allahu alay wasalam calankii buu ka qaaday sacad waxa weeyaan tacsiina waa lagu ciqaabaya waa cadaaha ila ibnihi inankiisuu siiyey inankiisii bashiir markaasuu sacad ku yidhi akhadta min yamiini wa acdayta yasaari dhib ma lahoo midigteydii baad ka saartay bidixdeedii baad dhigtay rasuul allow miyaad ii cadhaysan tahay iyo maya markaasuu yidhi idan laysa fiiha amrun haddaba dhib ma laha kol haddaan cadhana jirin inankayga inaad u dhiibtay wax dhibi haba yaraate ma jirto alcafwu cinda almaqdira alcafwu cafiga iyo iska daynta iyo saamaxaadda markaad awood hesho awood u hesho inaad saamaxdaa waa qadiyad wanaagsan weeye waana dhaqan rasuulka laga baranaya sala allahu aleyh wasalam bal u fiirso lamaa dakhala rasuulu sala allahu aley wasalam makata maka markuu galay cafaa wuxuu cafiyey cani alqurashiyiin wanaadaa waxa dhawaaqay munaadiihi kii dhawaaqayey man dakhala almasjida qofka masjidka galaa fa huwa aamin waman dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin waman aglaqa calayhi baabahu fa huwa aamin wastatnaa min dalika wuxuu ka soo reebay ashkhaasan kaanuu waxay ahaayeen shadiidii alada qaar aad u dhibaatayn badan cala almuslimiina muslimiinta faqatala bacdahum qaar buu laayey wa aslama alaakharuuna qaarna way islaameen oo facafaa canhum wuu cafiyey walamaa dakhala almasjid masaajidka markuu galay amara wuxuu amray bihadmi alasnaami asnaamta in la dundumiyo la burburiyo wax saa u si adagna may hayne waxay ahaayeen waxyaala la qorqorayo way iska dhacayeenba allatii asnaamta fi lkacbati kacbada taalla iyo wa xawlaha hareeraheeda wa kaanad waxay asnaamtaasi alaasamiatin wa sitiina sanaman saddex boqol iyo lixdan sanan bay ahaayeen uma kabaruu way takbiirteen wa sallaa wuxuu ku tukaday fii maqaami ibraahiim wa shariba waxaan u cabbay min maa'i zamzam uma deetana jalasa waa fadhiistay fi lmasjidi masaajidka wannaasu dadkuna xawlahu hareerihiisa ay tuban yihiin yantadiruuna waxay filayaan maa huwa waxa isagu faacilun uu ka yeeli doono bimushriki qurayshin quraysh mushrikiinteedii waxa uu ku samayn doono alladiina waa kuwa aadowhu soo dhibay wa akhrajuuhu ka saaray min bilaadihi dalkiisa wa hamuu ku hamiyey biqatlihi inay dilaan wa qaataluuhu muddo dheerna la dagaalamayey fa qaala lahum calayhi salaatu wasalaam yaa macshara qurayshin maa tadunnuuna maxaa filaysaan annii anigu faacilun bikum inaan idinku samayn doono qaaluu khayra akhun kariim wabnu akhin kariim waxa weeyaan waa khabar mubtadiisu go-a yahay ay anta akhun kariimun wabnu akhin kariimin ay wa anta ibnu akhin kariim wanaag bay yidhaahdeen walaal wanaagsan baa tahay inan aan walaalno wanaagsanna waa ku dhalay qaala waxau idhi idhabuu iska taga fa antum idinku atulaqaa fasax baa tihiin qaar la sii daayey ayaa tihiin oo waxba loo raacin ee rasuulku sala allahu alay slam markuu maka soo galay cafi buu muujiyey caama laakiin cafigan sidaynu tilmaannay baa sax ah rasuulku sala allahu alay wasalam cid gaaruu soo diray oo ku dhawaaqaysa kelmadahani ma jirtee cidda ku dhawaaqaysa waxay ahayd abi sufyaan oo isagu soo arkay awoodda ciidanku leeyihiin ayaa ku dhawaaqayey waxaan ugu kala horraysiiyey tiisa ayuu ugu horraysiiyey man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin markaasuu ku xigsiiyey man dakhala almasjida fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin dadka badankooduna halkaasay ku kala fayleen intaasina way badbaadeen laakiin dadka qaar dembiye gaara galay dembiye gaara dad galay ayaa la diiday in la cafiyo taqriiban markay culimmadu soo ururiyaan waxay dhahdaan waxay ahaayeen afar dumarah iyo toddoba nin bay ahaayeen waxay ahaayeen koob iyo tobankaa qof afarta dumarii waxay u badnaayeen qaar rasuulka sala allahu caleyh wasalam caydiisa ku heesi jiray raggana way isku jireenoo qaar muslimiin laayey iyo qaar intay soo islaameen wax dilay oo haddana kufriyey oo isku darsaday riddo iyo gaalnimo waxaa ku jiray habaar ibn alaswad oo ahaa ninkii inanta rasuulka zaynab ku didiyey awrka intuu waranka ku waabiyey ay ka dhacday awrkii dabeetana ilmo caloosha ku jira inagu ka soo dhacay iyaduna ay khatar gashay dad fara badan oo mujrimiina oo dembiilayaala ayaa ku jiray laakiin dadka badankoodii way badbaadeen haddana saddex qofaa la dilay wax ka badanna lama dilin wastanaa wuxuu ka soo rabay min dalika ashkhaasan kaanuu shadiidii aladaa cala almuslimiin aad bay u dhib badnaayeen faqatala bacdahum saddex qofaa laga dilay inta kale waa aslama alaakharuun facafa canhu ninka ugu darnaana waxa uu ahaa ninkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam cusmaan u keenay cusmaan ibni cafaan ayaa u keenay wuxuu le ya rasuul allah hebel inaad cafidaan rabaa rasuulku waa ka sii jeestay haddana xagganuu kaga keenay yaa rasuulallah hebel inaad cafidaabaan rabaa deetan waa cabdillahi ibni abi sarxi buu ahaa deetana wuu ka sii jeestay haddana mar saddexaad buu xagga hore ka keenay markaasuu aqbalay markuu aqbalay ee waa shahaatu iska tegey ayaa wuxuu ku yidhi waryaadhehe markaan ay aragteen inaan ka jeestay maxaa laydinka waayey nin ilaahay subxaanahu wa tacaala raalligeliyo oo intuu ninka u kaco dila kol hadduu arkay inaan ka sii jeestay maxaa ninka kurta uga jari weyden deetan saxaabada waxay ku leeya rasuul allah oo maad noo ishaartid maad isha nagula hadashid ama noo sayaalaysid ama si uu noo dareensiisid waxaad damacsan tahay markaasuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam maa kaana linabiyin an takuuna lahu khaa'inat alacyun nebi ilaahay oo alla soo diray umama banaanaba inuu khaa'inat alacyun yeesho inuu isha wax ku ishaaro oo dadka isha ku qiyaameeyo marnaba nebi uma habboona dhaqan wanaagsan maaha dadnimo maaha diin maaha ee wuxuu waa inay waadixaatee maxaa idinka laydinka waaye lakiin ilahay wuxuu ka waday ninkaasu inuu islaamo islaamnimadiisu hagaagto mujaahid weynna uu noqdo oo caalamka islaamka dhul badan libiya iyo tunisiya iyo meelo badan raggii xoreeyey buu noqday rasuulku sala allahu alay wasalam kacbadii buu galay kacbadana siday u dhiseen qorayshi way dallaceen albaabka salaam baa loo dhigaya qofkay doonayaan furahana waxaa laga soo qaaday qolooyinkii bani cabdi ee ahayn jiray ee cusmaan ibni abi talxa qabiilkiis baa laga soo qaaday markii laga soo qaaday la furay buu galay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ka helay saddex boqol iyo lixdan sanam ul buu saa ugu gujiyaa jaa alxaqu wasahaqa albaatil ina albaatila kaana sahuuqa mid kasta uu soo dhaca intaan u gelina wuxuu ihi sawirradaa laga sii masaxo gidaarradooda sawir bay ahaayeen sawirradii waa lasii masaxay qaar aan si la masixi kari waayo si adag ayaa ku jiray oo ay ka mid ahaayeen ibraahim iyo ismaaciil oo faashanaya markaasuu yihi lacana allahu haulaa lacana allahu man sanaca dalik ilaahay ha nacdalo kuwii caynkaa sameeyey maa kaana ibraahimu waismaaciilu yastaqsimaan marnaba ibraahim iyo ismaaciil may faashan jirin wuu amro haddana waa la tirtiray wixii o dhanna waa laga soo guray waa la googoyey asnaamtii waana la gubay rasuulku wuu ku dhex tukaday markaasuu haddana ka soo baxay wuxuu qabsaday albaabka kacbada oo meel saroo dallacana masaajidka muu fadhiisanine sida kitaabku leeyahay laakiin wuxuu istaagay kadinka halkaasuu ka khudbadaynaya markaasaa wuxuu leeyahay yaa macshara quraysh ma tadunnuuna annii faacilun bikum wayo is ogyihin waa dadkii dhibay af iyo adinba way ku dhibeen markii dambe waa kuwii ka saaray magaalada ilaa uu daa'if wareegayey waa kuwii diiday inuu sooba galaba magan buu ku soo galay magantii mudcam ibnu cadiy ayuu magaaladiisa ku soo galay markii dambe waa kuwii ka fadhiistay inay dilaan u fadhiistay shirweyne u qabtay ee go-aanka ku gaadhay dilka iyo sidii loo dili laha iyo ciddii dili layd iyo goortii la dili laha xagga loon buu ka baxay intii dambena waa kuwii la dagaalamayey ee jirhkiisa dhaawacay ee adeerkii dilay ee waxay ku sameeyeen la og yahay deetana iyagu weydiina wuxuu leeyahay waa is ogeydeen waxaa samayseen taariikhdiinana waa la socotaane maxaa filaysaan bal idinku isqiimeeya idinku dib u eega taariikhdiinniyo waxaa geysateen waa ogeydeene maxaa maanta filaysaan maxaa beerateen wanaag ma beerateen qaaluu khayra khayr waa hadal meel waaye ma khayr bay beerteen waa maya ma wanaag bay sii dhigteen waa maya xumo ayay sii dhitaysteen oo ay buuxsadeen laakiin way beerlaxawsanaya way jilacsan akhun kariim wa ibnu akhin kariim waxaa la odhan karaaye ma maantaa xasuusateen maantaa noqday ibnu akhin kariim iyo akhin kariim shalayta maan ahayn miya laakiin haddana rasuulku saa mu odhanin cafigii buu qaatay waayo ilaahay baa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim alcafwu cinda almaqdira maalintaad gacanta kusoo dhigtay inaad ka cafidaa sharaf ay kuu siyaadisa mooyaane waxba kaa nuqsaamin mayso idhabuu taga fa antum idinku addulaqaa qaar fasaxaati wax laydin raaca haba yaraatee ma jirto ragga la cafiyey waxaa ka mid ah cikrama ibnu abi jahl faharaba bacda alfatxi walxiqathu waxaa ka daba tagtay zawjatu bacda an talabat lahu amaana min arasul sal l slam ammaan bay usii qaaday faamanahu ammaan buu siiyey walama dakhala cala rasul sal l slam rasuulku markuu usoo galay wasaba calayhi salaatu wasalaam qaa'iman rasuulku uu soo boodo wuu karaamaynaya waqala wuxu marxaban biman jaa'ana muhaajiran muslima muhaajirna waa tay muslimna waa tahaye soo dhowow fadalab min rasul lah sal sl rsulka wuxuu ka dalbaday an yacfuwa inuu cafiyo can kulli cadaawatin cadaawad kastaoo caadaaha iyaaha caadaahu iyaaha uu colaadiyey facafaa canhu waanu cafiyey subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa nata nastaqfiruka wanatuubu ilayk